haatana kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan garabey daanduray
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow dhambaalka aan ku bilaabayno wuxuu naga soo gaaray hooyo dahabo sheekh nuur iyo khatro cabdiraxmaan axmed iyo maryan cabdiraxmaan axmed maxamed cali daahir faadumo cali daahir iyo xaawo cali daahir iyo cabdulqaadir cali daahir juulay iyo shukri cali daahir iyo nuuro cali daahir iyo bashiir cali daahir wuxuu ku magac dheer yahay caanaboore iyo qaali cabdikariim maxamuud nuur iyo cusmaan maxamed cusmaan wuxuu ku magac dheer yahay cusmaan nuur iyo madiine xuseen guray xorriye xuseen guray faadimo xuseen guray khadiijo xuseen guray naseexo yuusuf macalin iyo nafiso yuusuf macalin iyo qalanjo yuusuf macalin iyo ugu dambayntii muslimo axmed shirbow iyo khatro cabdiraxmaan axmed dhammaan dadkana waxay tahniid aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda kale ah axmed cabdiraxmaan axmed iyo marwadiisa iisho xuseen guray oo ku aqalgalay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda horseed waxay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray nimcaan jaamaca maxamed iyo yaasiin jaamaca maxamed iyo shiino jaamaca maxamed cali aadan maxamed aamine aadan maxamed khadar sulaymaan maxamed ifraax cali maxamed iyo shiine cali maxamed iyo siciid cali maxamed maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo cabdi maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye waxa ay jecel yihiin inay taaniyad hawada u marayaan hinda cali banday iyo waxa ay yidhahdeen maxamed axmed xasan oo meerkoodu uu dhowaan ka qabsoomay burco ducaduna waa xaggeyna leeyihiin waxaan leenahay meerka maxamed axmed xasan iyo hinda cali banday waxaan eeba uga baryaynaa in uu u horseedo guur keyr qaba iyo nolol raaxo badan anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna haddaan soo qabto intaadan heesta ugu horreysa barnaamijka ibraahim oo aadan soo qaban waxaa ugu horeeya dadka diraya adeer cismaan guuleed axmed iyo caruurtiisa aabe cali guuleed axmed iyo caruurtiisa hooyo ubax daahir warsame cali daahir warsame iyo caruurtiisa cismaan daahir warsame iyo caruurtiisa aabe salaad ibraahim guure iyo caruurtiisa adeer cabdi ibraahim guure iyo caruurtiisa adeer jaamac ibraahim guure iyo caruurtiisa iyo edo xabiibo ibraahim guure iyo caruurteeda iyo xaawo cabdullaahi xasan iyo xaliimo cabdullaahi xasan iyo caruurteeda iyo cabdiraxmaan cabdullaahi xasan iyo caruurtiisa dhammaan asxaabtan waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniid dhalasho oo farxadla u dirayaan aabe xuseen salaad ibraahim iyo hooyo fardowso cismaan guuleed oo afar labaatankii bishii oktoobar ee hadda uuna dhaaftay ee sanadkan laba kun siddeed iyo tobanna wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey xasan xuseen salaad waxaan ilaah uga baryaynaa inuu noqdo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin heesta ugu horreyso ee dhegeystayaashan aan u ciyaareen caasho waxaa wuu dil ugu luqeynayaa zahra axmed jaamac iyo cabdinaasir macalin
eganahaydo looli eganahaydo laba goor tood yeelay looli eganahaydo looli eganahaydo laba goor tood yeelay duulku liqay xariidii rayskuna labeeyahay rayskuna labeeyahay ollaama ubaaxiyo isku laray calintii ligleeganaya ollaama ubaaxiyo isku laray calintii degleeganaya gacan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugale labqabuusiya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugale labqabuusiya maxaaka lilaahiya cashaqa allaline maxaaka lilaahiya cashaqa allaline
waa tahay cododkii zahre axmed jaamac iyo cabdinaasir macalin haddaan taas ka gudubno dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray adeer khadar iyo sidoo kale adeer saadaan baa la yidhi iyo eedo fartuun cali sheekh iyo eedo foos cali sheekh abaayo maryan nuur maxamuud baa la yidhi iyo sidoo kale shankaroon maxamed iyo cabdulaahi maxamed iyo abowe muuse mukhtaar iyo abowe cumar maxamed iyo ayeeyo saynab axmed cali ayeeyo xaliime maxamed iyo awowe axmed maxamed baa la yidhi dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan aabe cali cumar maxamed iyo hooyo samiire axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho saddex iyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadkan laba kun siddeed iyo toban waxaan leenaha bay yidhaahdeen noqo bay yidhaahdeen kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cali yuusuf iyo hooyo xabiibo cabdulaahi iyo cabdikariin cali yuusuf iyo cabdifataax cali yuusuf cabdishakuur cali yuusuf raxmo cali yuusuf iyo shukri cali yuusuf iyo farxiyo cabdi cabdulle iyo nuuro cabdi cabdulle iyo siciido cabdi cabdulle iyo waxay yidhahdeen cabdiqaadir axmed xaaji gurey loo yaqaano iyo sharmaarke axmed xasan xaaji cali xaydar xaaji iyo cabdulaahi maxamed ibraahim iyo caasho mahad cabdulaahi iyo hindiyo cali sabriye xamdi cabdulaahi raage iyo maryama saara xasan iyo naciimo ismaaciil xuseen shukri xasan maxamuud iyo yaxyo barre cali iyo ugu dambaysta cabdi naasir cali sabriye waxayna tahniid kal iyo laaba gaarsiinayaan maxamed cali yuusuf iyo samiiro salaad sabriyo oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qabaa aamiin aamiin ayaan anagu leenahay dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay v o a talaamantii marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah ruqyo sheekh maxamed dhuub xasan cabdishakuur maysoo heri iyo xuseen cabdishakuur iyo cabdirashiid cabdishakuur maryamo cabdishakuur dhammaan reer cabdishakuur maxamed kuule macalin iyo cadow mursal cabdiraxmaan maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay madaale iyo mukhtaar daahir dhuure iyo cabdiraxmaan abuule bakar buu ku magac dheer yahay dhammaan dadkan oo kala jooga baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad u dirayaan mahmadey cabdishakuur oo ku magac dheer ciirow iyo cibaado manuur oo ay gabadh ugu dhalatay baydhabo jannaay baa layidhi gaar ahaan xaafadda wadajir laanta shanaad waa tahay gabadhaasi u dhalatay madey iyo cibaado waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay ka dhiga midii soo weynaata dal dad iyo diinna wax wanaagsan u tartaamin mar kale ayaan ku noqonaynaa dhankii heesaha waxaan soo qabanayaa heesta halkudhegeedu yahay indhadeeraley iyo codkii fanaanka xuseen yuusuf farad
yuusuf haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan caasho mar kale dib u jaleecaynaa waxaa noo baaqayaa aabe faarax xasan cumar iyo nuuridiin faarax xasan iyo camaal faarax xasan cabdisalaan faarax xasan injineer cabdiqaadir cabdi cali iyo idriis cabdi moxamed iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi wadaadyare iyo seef cabdulaahi iyo seef xasan iyo kamaal cali cumar iyo axmed suleybaan iyo yuusuf macalin xasan dheeg cabdifataax macalin xasan cabdulaahi aadan axmed nimcaan iyo xasan xasan maxamed ay yidhaahdeen iyo ayaan ibraahim iyo maryan cabdulaahi iyo xaliimo nimcaan iyo fadxiye yuusuf qaali maxamed iyo faadumo maxamed iyo axmed maxamed iyo farxaan macalin iyo waxa ay yidhaahdeen haaruun cabdulaahi aamine cabdulaahi iyo ugu dambaysta nimcaan maxamed dadkaas dhammaantood waxa ay kala joogaan jinacsani jigjiga boorama hargeysa daag dheere diri dhaba iyo addisababa waxayna jecel yihiin inay bogaadin iyo heestanba ay gaarsiiyaan qadar faarax xasan iyo hibe aadan maxamed oo waxaay yidhahdeen arooskooda uu ka qabsoomay jinacsani gaar ahaan daag dheere waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo ee manahyada kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa ugu horeeya dadka diraya abenuur bitow cabdi iyo caruurtiisa shariifo bitow cabdi iyo caruurteeda aamine maxamed cali iyo caruurteeda xaaji buulle bitow xaaskiisa iyo caruurtiisa brofesor maxamed mukhtaar xaaji wuxuu ku magac dheeryahay brofesor gaafow iyo adeer xaaji maxamuud xaaji maxamed iyo faadumo nuur bitow iyo caruurteeda sucaado nuur bitow samsam nuur bitow mubaarak nuur bitow gacal nuur bitow iyo sidoo kale ayaan xaaji buulle bitow iyo caruurteeda ismaaciil xaaji buulle bitow maxamed deeq xaaji buulle bitow iyo faysal xaaji buulle bitow waa dhammaan reer xaaji buulle bitow rufaaci baa ku jira cabdiraxmaan wuu ku jira iyo sidoo kale xaawo aadan nuurto macalin xasan iyo caruurteeda iyo sidoo kale cabdulqaadir xaaji cabdulle warqaddu way sii socotaa iyo shukri aadan bitow iyo xuseen aadan bitow iyo maxamed aadan bitow iyo ugu dambayntii shamso axmed yuusuf iyo aadan nuur bitow dhammaantood waxaay joogaan soomaaliya kanada sacuudi arabiya australia kanada iyo kuwait waxaanay dhammaantood iyagoo isku duuban tahaniyad aan la soo koobi karin ee hawada u marinayaan aabe maxamed nuur bitow cabdi iyo hooyo khadiijo maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada wallan weyn taariikhdu markay ahayd baa layidhi laba iyo labaatankii bishii oktoobar ee haddana dhaaftay ee sanadkan laba kun siddeed iyo toban maalinimo isniina baa la yidhi waxaana loo bixiyey sulaymaan maxamed nuur bito waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca ducadana waxaa la yidhi waa xaggiina ibraahim xasan daandurey iyo adiga adiga waayo waata ibraahim oo kii soo weynaadaan leenahay caasho oo waalidkiina wax tara aamiin
waa tahay waxaan markana dhegeystayaashana u ciyaaraynaa dhabta miyaan ku saaraa waxaa wadajir ugu luqeynayaa siciid mirax eder iyo kisa xaji
aziigiyo kalgaxabki xidigada jira madha uure ama otahay dararahan kadhabaanu seexdaba lagugu dhadhabayo odayga kaagayo ama otahay dararahan kadhabaanu seexdaba lagugu dhadhabayo odayga kaagayo
walow dhaylaa tahay haddana dhaqankiyo dada ku wacanta walow dhaylaa tahay haddana dhaqankiyo dada ku wacanta darararagasi moog tahay ashaqan wax dheere
roob lamuudi yaantinjinuu yahay dararaga simoobetahay ashaqan wax dheereen iga roob lamuudi yaantinjinuu yahay jacaylkii dhawaan galaa حلقة مجاري حرسة إبتايا إلى نجوميا حلقة مجاري حرسة إبتايا dudumiya
iminka dhudhumiyo miyaasa dhawaada
awalba igama dheerayn
adabta miya miyaa kusaara
ibtan kula nacaya ibtan kula nacaya
iminka dhudhumiyo miyaasa dhawaada
awalba igama dheerayn
adabta miya miyaa kusaara
ibtan kula nacaya ibtan kula nacaya
Thank you.
kabsamiyaa ku saaraa codadkii saciid mireh iyo kiiskii xaaji aadan dhambaalkana wuxuu nooga yimid raxme ibraahim maxamed iyo seegaada cabdi bilo cabdi iyo carruurtooda faadimo ibraahim maxamed iyo seynab ibraahim maxamed iyo xaawo ibraahim maxamed iyo aanise ibraahim maxamed iyo xasan ibraahim maxamed xaliimo maxamed amiin iyo maxamed xaaji isaaq iyo nuur xaaji isaaq sacadiyo xaaji isaaq xasan xaaji isaaq ruqiya xaaji isaaq yaasiin ibraahim falastiin khaliif yuusuf abwaan sanyare iyo isaaq uulow dhammaan asxaabta waxay taanayd gaarsiinayaan naseexo macalin maxamed iyo cabdirasaaq ibraahim oo gabadhay ugu dhalatay degmada kuntunwaarey ee gobolka shabeellada hoose gabadhaasna waxaa loo bixiyey yidhaahdeen xabso cabdirasaaq ducaduna waa caashucuud ay leeyihiin haya caasho xabse waxaanu ilaahay uga baryaynaa inay noqoto tii soo weynaata ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin dhambaalkan gacanta ku hayana waxa uu naga soo gaaray faadumo muumin maxamed iyo xasan muumin maxamed iyo shucayb ibraahim maxamed maxamed ibraahim maxamed mustafa ibraahim maxamed iyo cabdulqaadir ibraahim maxamed iyo maryan aadan maxamed zaynab aadan maxamed iyo ditoresa khadiija aadan maxamed iyo sumaya aadan maxamed iyo ditoresa xaawo qaasim maxamed dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan isaaqa muumin maxamed iyo marwe faadumo xasan oo maalintii isniinta ee laba iyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadka laba kun sideed iyo toban uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan baa layidhi degmada shibis waxaan leenahay bay idhahdeen soo barbaaro noqo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa aamiin ayaan anigun raacinaya waa tahay waxaan idin haynaa dhegeystayaal heestaal kudhigeedu yahay cadceedaha iyo shukri shaqaysa
Yeah. salamantii baa layidhi v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaa waa tahay marka xiga baa layidhi waxaa tahaniyad diraya dhammaan reer maxamed weli xuseen iyo dhammaan reer maxamed jaamacaho iyo maryamo maxamed abti bindi maxamed aadan iyo xaaskiisa ardooh nuuriye saahid iyo caruurteeda zaynab maxamed weli xuseen iyo ruqyo maxamed weli xuseen iyo maryama xadiis maxamed weli xuseen iyo aamina suwayda maxamed weli xuseen iyo cabdishakuur maxamed weli xuseen iyo cabdiraxmaan maxamed weli xuseen waxaa sidoo kale dadkan tahnida diraya ku jira ibraahim shirif bulow iyo dhuux axmed xuseen iyo aamine ifraax waa aamine ifraax cabdi dadkan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa la yidhi waxaanay tahniid dhalasho u dirayaan faadumo sahra maxamed weli xuseen iyo saygeeda siciid maxamed jaamac oo wiil ku dhashay gaarisa wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi maxamed amiin siciid maxamed jaamac ducada waa v o baa layidhi waa tahay maxamed amiin waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray midow maxamed amiin hooyo sacadiyo xaaji isaaq iyo xasan xaaji isaaq iyo hooyo ruqyo xaaji isaaq iyo cabdi bila cabdi yaasiin ibraahim isaaq ulow iyo dhammaan reer cabdi bila cabdi iyo reer ibraahim maxamed oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan faadimo macalin aadan iyo waxay yidhahdeen xasan ibraahim maxamed oo gabar ugu dhalatay degmada kuntunwaarey ee gobolka shabeellada hoose waxay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sawdo xasan ibraahim waxaan leenahay sawdo soo weynaa noqotay waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda baa facda
labadii isdoortee isku laabaade ibraahim heestaas kuma jiraan heestaasaan dhegeystayaasha uga tegay naacodka macaan fanaanada khatara daahir cige heestaasay ku luuqeynaysay labadii isdoortay ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan oo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii alaydma toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo
Thank you.